waxaa ka qabsoomay madaxtooyada shirkiga amniga oo lagaga hadlayey arrimaha ku cusub puntland oo u horeeyo kursigu in wax laga qabto shacabkana lala wadaago wacyigelinta wasaaradda warfaafintu hadda meesha ay xaaladdu marayso arrintaana waxbaa laga qaban doonaa shirka waxaa jeergaraynayay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan axmed garaash shirkaasi wuxuu u dhacay si wanaagsan waxqabadkiisana waa la arki doonaa arrimaha amniguna waa isku raaceen arrintaa waxaanu la socodsiinaynaa shacbiga reer puntland in wax laga qaban doono arrintaa kursiga insha allahu tacaala guddiyo iyo wasaaradana loo saari doono